guud kuwa raaja dangaara ka fogaaday dalkaaba u heelan iyaga dooro iyaga dooro danta guud kuwa raaja kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka doorasho oo hadaha oo kale aad ka maqashaan himila f m waa toddobaad leh aan kusoo qaadanno doorashooyinka dalka ka dhaco iyo macluumaad la xiriira toddobaadkan waxaan idiin haynaa weliba hadda ani waxaan filayaa xitaa kastoo wanaag iyo khayr ilaahay laga malaysanayo in yacni ay dhacdo caqabad aad u weyn in madaxweyne walba uu ciidan gaara yeesho deedna magaaladii yareed ee laisla wada joogay laftirkeedaba dagaal inuu ka dhaco waa la malaysan karaya doorashooyinka iska soo horjeeda ee ka dhacayo maamul goboleedka galmudug maxaa laga fili karaa sidayse halkaasi wax uga socdaan waraysi ayaan arrintaasi idinkaga haynaa barnaamijka waxaa soo saaray cali cabdulaahi hilowle waxaana farsamaynayo timijilac soo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka doorasho toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay xiisadda ka taagan galmudug oo hadda laysku mari la'yahay qorshaha doorashooyinka madaxtinimada maamul goboleedkaasi kadib markii hanaanka doorashada ay ka soo horjeesteen ahlu sunnah iyo qaar ka mid a musharaxiinta u tartamaya xilkaasi ahlu sunnah ayaa samaystay baarlamaan u gaara halka musharaxiintii la filayay inay doorashada ka qayb galaan ay kasoo horjeesteen dhanka kale magaalada gaalkacyo waxaa jooga madaxweyne xaaf oo isna halkaasi uga dhawaaqay tiro xildhibaano ah waxaana la filayaa gaalkacyana inay ka dhacdo doorasho kale markii ugu horreysay maamul goboleedka galmudug waxaa la aasaasay sanadkii labada kun iyo lix iyo tobanka markaasi oo madaxweyne loo doortay cabdikariin xuseen guuleed doorashadii xilligaasi waxaa loo arkayay mid ay wadato dowladdii federaalka uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud dowladda ayaa lagu eedeynayay inay dhaqaalo badan ku bixisay sidii uu u guulaysan lahaa cabdikariin xuseen guuleed tan iyo markii la dhisay maamulkaasi waxa uu ka bixi waayey isqabqabsi siyaasadeed iyo inuu dego deegaano kala duwan madaxweyne cabdikariin xuseen guuleed laba sano kadib doorashadiisii ayuu xilka iska casilay waxaana la doortay madaxweyne axmed ducaali geelle xaaf oo tillaabooyin muhiima qaaday madaxweyne xaaf waxa uu heshiis la galay maamulkii ahlu sunna oo fadhiyey magaalada dhuusamareeb inkastoo maamulkiisii qaar ka mid ah ay ka hareen sida madaxweyne ku-xigeenkiisii iyo guddoomiyihii baarlamaanka mar kale ayaa sanadkii tegey la kala diray maamulkii kadib markii madaxweyne xaaf uu ku wareejiyey awooddiisii wasaaradda arrimaha gudaha waxaana halkaasi ka bilowday loolan siyaasadeed oo aad u adag siyaasiyiinta mucaaradka iyo xubnaha dowladda ayaa si joogto ah u tegayey magaalada dhuusamareeb oo ah xarunta maamul goboleedka galmudug waxay arrintaasi soo socotaba ugu dambeyntii waxaa lagu heshiiyey in baarlamaan halkaasi laga dhiso isjiidjiid dheer kadib labaatan xubnood ayaa la siiyey ahlu sunna waxaana intaa kadib la doortay guddoomiyaha baarlamaanka toddobiiy tobankii bishan intaa kadib waxaa la iclaamiyey xilliga ay diiwaangelinta musharaxiinta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka bilaabanayso balse waxay sartu quruntay kadib markii xildhibaanadii ahlu sunna ay kasoo horjeesteen guddoomiyihii guddiga doorashooyinka waxaana arrintaasi ku raacay qaar ka mid a musharaxiintii la filayey in ay ka qayb qaataan doorashada ahlu sunna ayaa gaaru baxay oo samaystay baarlamaan u gaara shalay oo arbaco aheyd ayayna ku dhawaaqeen madaxweyne oo ay u doorteen sheekh axmed shaakir maanta oo khamiisana waxaa la filayaa in doorasho madaxweyne ee ka dhacdo magaalada dhuusamareeb halka magaalada gaalkacyana ay joogaan xildhibaano uu hogaaminayo madaxweyne xaaf haddaba sida ay wax u socdaan ma tahay filashadii shacabka galmudug ma laga yaabaa maamulkaasi inuu dib ugu noqdo meeshii looga qaaday madaxweyne xaaf meel ka daran mase laga yaabaa in natiijada soo baxdo inay noqoto laba madaxweyne oo dhuusamareeb ka howlgala iyo madaxweyne saddexaad oo gaalkacyo ka yimaada reer cadaado oo doonayay in baarlamaanku uu ku shaqeeyo magaaladooda maxay tahay iyana tillaabta ay qaadi karaan su-aalaha iyo kuwo kale waxaa nala falanqaynayo xuseen xasan mucalim oo darajada labaad ka haysto cilmiga siyaasadda kana mid a dadka kasoo jeedo maamulka galmudug awalan ilaahi subxaana watacaala mahad iskale noo saamaxay inaan maanta in aan ka qayb qaato barnaamijkan dhammaan dhegeystayaasha iyo shaqaalaha idaacadda himilo iyo adiga cali ah ee barnaamijka wadab waan idin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu horta intaanan u gudbin sidaa yani waxay u socdaan bulshada ma filayen bal dib aan ugu laabanno galmudug horta waxaa lasoo bilaabay barnaamijkeeda ama galmudug in la mideeyo sanadka dhammaadkiisi markaa xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee soomaaliya oo xilka la wareegay kadibna wadanka waxa uu qaatay nidaamka federaalisimka federaalisimkana waxa uu ahaa yacni in ay isu raaci karaan gobolada labo saddex iyo inta ka badan ee israacdo marka galmudug markaan u imaano markii horeba marka laga hadlayo systemka maamul goboleedka ma ahayn yacni nidaamkii maamul goboleedka ee dhammaystiran sidaasoo ay tahayna buuq fara badan oo markii hore hareeyey taasoo puntland dhankeeda ka imaanayay iyo dhammaan maamul goboleedyadii ee xilligaas sameysmayey marka aan kasoo gudubno buuqaas fara badan haddana waxaa loo ogolaaday iyadoo hal gobol iyo bar ay tahay ama hal gobol iyo haf in haddana maamul goboleed dhamaystiran ay noqdaan intaas marka laga soo gudbo kadib marka yacni asaaskii galmudug madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ka soo maray dhibaato aad iyo aad u fara badan galmudug yacnii iyadoo maanta hadda dhibaatada jirto ay kasii badan tahay dhibaatada xilligaas jirtay madaxweynaha waxa uu sameeyey yacnii isku imaatan oo xilligaas waxaa jiray in galmudugta maanta la isku dhow xibinaya xeeb oo qayb ahayd iyo qayb oo galmudugtii oo gaalkacyo xaruntu ahayd iyo in qayb oo cadaada ahayd in caasimad iyo ahlu sunna oo ayagana goonigooda dhuusamareeb ahaa intaasoo dhan xasan wuxuu ku guulaystay inuu isu keeno marka laga reebo in ahlu sunna ahlu sunna waxay naqatay markaas budo gooni u tuman oo xasan waxa uu ku guulaystay inuu isu keeno qaybtii xibin iyo xeeb ee cadaada ahayd iyo qaybtii gaalkacyo laakiin waxa uu isku dayey in wadahadal fara badan in uu la sameeyo in ahlu sunna laakiin ugu dambeyntii ma noqonin maamulkii xasan uu rajeynayay in galmudug laga sameeyo mid ay qayb ka noqoto in ahlu sunna sidaasoo ay tahay kadib marka waxaa la sameeyey doorasho doorashadaas in waxay ka dhacday in caasimadii xilligaas ee kumeel gaarka ee galmudug yacni cadaado taasoo markaas ahayd yacni maadaama xarunta baarlamaanka iyo xaruntii madaxtooyadaba xilligaas cadaaday ahayd waxaa la go-aansaday in cadaado yacni ay ka dhacdo doorasho oo xildhibaanadiina ay joogaan kadib markaa doorashadii dhacday inkastoo loolan fara badan uu jiray oo dowladdii xasan sheekh maxamuud lagu eedeynaya in ay faragelin ku wado sida hadda maantaba loogu eedeeyo in dowladda federaalka ee khayre iyo iyo farmaajo ay madaxda ka yihiinbo iyagana xilligaas waxaa lagu eedeynaya in cabdikariin xuseen guuleed ay u rabaan doorashadaasna ay ku bixiyeen yani dhaqaale aad u fara badan si cabdikariin meesha u imaado ugu dambeyntii sidii la sheegay ayay noqotay oo cabdikariin xuseen guuleed ayaa waxa uu ka noqday galmudugtii xilligaas taasuu madaxweyne ka noqday marka cabdikariin isaga laftirkiisa marxaladii uu soo maray laba sana ayuu hayey labadaas sana marka uu hayey iyo xoogaagaas ahlu sunna ka mid ma ahayn yacni dadkii xilligaas madaxweynaha galmudug ku wada midaysnaa ugu dambeyn marka cabdikariin xuseen guuleed xaalado soo wajahay oo fara badan awgeed markii dambe xanuuno uu turkiga u aaday kadib madaxtinimadii wuu iska casilay waa tii ugu dambeyntii isla cadaado lagu qabtay doorasho uu kusoo baxay madaxweyne xaaf marka iyadoo broseskas intaas uu socday markaas marka yacni dhibaatada waxay ahayd oo keliya galmudugta dowladda yacni ay aqoonsan tahay oo midaysan iyo ahlu sunna oo markaas iyagana yacni gooni u taagan laakiin markii madaxweyne xaaf uu qabtay tallaabooyinka ugu horreeyay ee uu sameeyey waxay ahayd in uu isku dayo bal kuwan dadkan walaalaha ah ee wadaadada ee gooniga u taagan inuu kusoo daro nidaamkii galmudug si loo helo galmudug oo dhammaystiran inkastoo madaxweyne xaaf uu sameeyey yacni tallaabooyin aad u wanaagsan iyo horumar yacni inkastoo haddana haddii hawsha aan lagula wadin wax badan ay ay si kaa noqonayaan marka madaxweyne xaaf waxau isku dayay in uu soo mideeyo galmudug laakiin haddana ugu dambeyntii yacni wixii uu isaga wanaaji islaam unbaa waxay naqatay yacni hawsha inay faraha ka baxdo galmudugtii markaas laba qaybood ahayd in haddana labadii qaybood ka yacni ahlu sunnadii goonidii u taagneed isaga qayb uu yacni uu heshiiska jabuuti intay tagaan ay ahlu sunna ay yacni iyadana dalbatay in baarlamaanka jiro markaas in la-eg ay ku darsato oo yacni beelaha oo galmudugna ay ka hor imaadeen ugu dambeyntii marka madaxweyne xaaf waxay naqatay inuu cadaado ka guuro uu dhuusamareeb dego isagoo markaas yacni isku haleynaya ahlu sunna in yacni garabkiisa ay taagan tahay isagana markaas uu ku qanacsanaa sida waxay u socdeen ugu dambeynta marka galmudug waxay naqatay in ay noqoto waa tii doorasho ay dhacday oo laba madaxweyne yacni qoladii cadaada ku hartayna ay dhaheen xaaf madaxweyne nooma aha oo madaxweyne ay doorteen kuwii in dhuusamareeb yacni wadaadada ahaana iyagana xaaf halkaas madaxweyne uga noqdo kadib marka waxay yeelatay laba baarlamaan iyo laba gudoomiye baarlamaan laba ku-xigeenno laba madaxweyne galmudug marka way jahawareertay ugu dambeyn marka sidii sidaas ay u ahayd yacni maadaama nidaamkii oo uu dhammaaday xaaf ma raba inaan hadda wax badan sii kala galo laakiin dhammaashihii xaaf aan ku imaado marka xaaf markii ay u dhammaatay dowladda federaalk soomaaliya waxay dhahday xaaf way u eg tahay yacni wakhtigiis way u dhammaaday kadib marka xaaf waxaa lagu wargeliyay in wakhtigiis uu dhammaaday uuna ku wareejiyo yacni wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka arrimaha gudaha kadib xaaf wuu ogolaaday wuu ku wareejiyey inkastoo isjiidjiidis fara badan ee noqotay dowladda hardan ay gashayo sidaas maadaama cadaadis fara badan uu dareemay xaaf ugu dambeynta adig in xaaf waxa uu ku wareejiy wasiirka arrimaha gudaha galmudug waxaa loo jihaysta marka yacni si wada dhammaystiran in galmudug loo sameeyo oo wixii tafaraaruqaha iyo kala bahsanaantii iyo yacni lasoo mideeyo kadib marka dowladda federaalka iyo ahlu sunna oo gooni ah marka waxa ay samaysteen yani ahlu sunna waxay ku andacootay in yani xildhibaano fara badan la siiyo kala bar ah markii hore ama inta oo halkan laga soo magacaabo ayaga si urur ahaan ay u qaataan waxay sheegeen annaga yani nama matalaan ama yani ma samaynayno beelaha laakiin waxaan ku qaadanayna hab urur ahaana dowladda waxay u ogolaatay in soddon xildhibaan la siiyo soddon iyo shan xildhibaan in la siiyo markii hore ugu dambeyn haddana markii dambe howsha gudaha loo yani loo soo galay oo dowladda ay ogaatay inay yani awoodda dhan gacanta ay ku hayso labaatan xildhibaan inay ku yeeshaan marka labaatankii xildhibaan markii gudoomiyaha maalindhaweyd la doortay deedna labaatan xildhibaan ay ku yeesheen haddana markii dambe markii la magacaabay guddigii doorashada ee madaxweynenimada ayaa meeshaas ay ka soo bilaabatay yacni tafaraaruqi iyo qaylada hadda soo yeerayso intii horreysay waxa uu ku socday yacni si nidaamsan marka markii guddiga doorashada ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka la magacaabay unbay dhibaatada ka soo bilaabatay oo ahlu sunna waxay ku andacoonaysaa annaga yacni guddigii la doortay ayaga qeybay ku lahaayeen ahlu sunnada laakiin ahlu sunna waxay leeyihin annaga howsheena loo magacaabay ama yacni qeybteena ku jirta halkaas loomaba ogolaaninba inay yacni u madax bannaanadaan sida ay uga tashan lahaayeen doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka yacni siday u qabsoomi lahayd kadib marka waxaa dhacday in madaxweyne xaaf isagana uu yara anna weli madaxweynenimadiian ku taaganahay oo isagana uu gaalkacay intuu tagay uu hadda xildhibaano iyo wax isku aadistay oo isagana guddiga doorashada uu sameeyey sidoo kale ahlu sunna laftarkeeda yacni way boodayo markii halkan oo ay dhaheen dowladda federaalka fargelinba anay ku haysaa guddigii iyagana waxay magacaawdeen isla dhuusamareeb gudaheeda waxaa ka jirto laba yacni oo xildhibaano ama baarlamaan iyo yacni laba oo yacni oo guddiga doorashada ah oo qaybna dowladda federaalka ay haysato qaybna in ahlu sunna ay haysato sidoo kale marka isla shalaydii hadda aan soo dhaafnayba in magaalada dhuusamareeb waxaa lagu dhawaaqay qaybta ahlu sunna in ay madaxweyne ee u doorteen sheekh shaakir taas oo laftirkeeda dowladda ku ah in dhabarjab iyo naxdin aada weyn inkastoo mar walba la leeyahay yani qofka awoodda leh ayuu go-aanka u dambeeya haddana dowladda halkaas waxay kasoo yani kasoo wajahayo caqabada aada u fara badan xaaf laftirkiisa waxaa la filaya maalmaha soo socota inuu isaga laftirkiisa ku dhawaaqdo madaxweyne halkan dowladda laftirkeeda iyadoo waxay damacsan tahay maalinkaa oo maanta danba aan joogno in oo ay ku dhawaaqdaan madaxweyne laftirkooda marka waxaa kuu soo muuqanaysa galmudugtii intaas rafaad laga soo maray weli maanta rafaadkii meel kasii badan inuu joogo waayahay si kooban ayaad u faahfaahisay galmudug iyo wadooyinka laga soo maray iyo sida lagu soo dhisay maalintii shalay oo arbacad aheyd axmed shaakir ah wuxuu ku dhawaaqay inuu madaxweyne yahay oo halusunna ka socdo guddigii doorashooyinka ee baarlamaanka maanta ayay madaxweyne dooranayaan ayagana madaxweyne xaaf oo baarlamaan uu samaystay waxaa la filaya inuu madaxweynehaasna isku sharxo galmudug maanta meesha ay taagan tahay ma laga yaabaa inay yeelato saddex baarlamaan saddex madaxweyne iyo gudoomiye baarlamaan inay yeelato ma laga yaabaa horta saansaanta hadda muuqata markaan fiirino mar waxaan dhihi karaynaa haa oo yacni saddex madaxweyne iyo saddex yacni gudoomiye baarlamaan iyo saddex madaxweyne ku-xigeen iyo saddex goobood oo la kala fafadhiyo ee amara ka soo baxo way dhaceysaa laakiin hal mid aan dib ugu laabta marka markii koonfur galbeed la sameynaya laba kun afariy tobankii yacni koonfur galbeed iyadana waxay soo martay weji noocan oo kalea inkastoo ay ka duwaneyd laakiin markaas ma jirin yacni urur gooni oo isaga ahaa laakiin waxaa jira dad siyaasiyiina oo mid walbaba uusan ku qanacsan nidaamka markaas socday marka kuwii ugu cadcadda ee xilligaas jiray waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan taasoo marka isaga laftirkiisa uu wajahay saddex madaxweyne qaar ay sheegteen in midaa wuxuu sheegtay lixda maamul goboleed ee saddexda haddoo koonfur galbeed laysku dhaho iyo saddexda jubbaland laysku dhaho oo dhan in madaxweyne uu ka yahay midaa wuxuu sheegtay in yacni koonfur galbeed oo keliya inta hadda saddexda gobol laysku dhaha inuu madaxweyne ka yahay midaa waxaa soo maray yacni sheeganaya labada shabeelle inuu madaxweyne ka yahay marka intaasoo dhan marka way soo wada mareen laakiin ugu dambeyntii guusha raacday shariif xasan sheekh aadan marka maanta haddadaan galmudug usoo laabto marka way dhacaysaa in saddex maamul goboleed iyo saddex andaraada saddex madaxweyne iyo saddex gudoomiye baarlamaan yacni saddex dowladood oo goboleed inay halkaas ka soo baxayso oo mid walbaba uu sheeganaya inuu galmudug isaga mas-uul ka yahay waxna laga weydiinayo laakiin waxa ii muuqanay waxay tahay mar raba shacabka soomaaliyeed inaan ku abuuro yacni welwel iyo inaan ku abuuro yacni niyad jab laakiin waxaas way dhacayaan laakiin waxaan u malaynayaa oo aan filayaana in gacmo gelijir hoosoo loo wada dhaqaa ay noqoto sida koonfur galbeedba loo demiye sheekadeedii iyo sida loo demiyeba sheekada in aanan soo hadal qaadin ee jubbaland laftirkeeda waxaa dhacday in xilligii in shan madaxweyne ay soo baxaan iyo weliba toddoba xitaa ayaan u malaynayaa in ay soo baxeen oo mid walbaba uu sheeganay inuu jubbaland isaga madaxweyne ka yahay waxaa aan ka xusi karaa in barhiraale xitaa uu sheeganay inuu madaxweyne yahay marka xilligaas shan madaxweyne ayaa soo martay ugu dambeynna waxa ay mar ay raacday guusha axmed madoobe oo ilaa imaantadanba halkaas ka talinayo jubbalanda marka markaan aan usoo laabtay galmudug iyadoona waxa ay noqon doontaa caqabad soo wajahaysa dowladda laakiin xalkeeda dowladda looga baahanya inay samayso marka waxaa ii muuqanayo in kolley un gacmo geli jir hoosa loo wada dhaqaayo xal la gaari doono yacni kala ququbnaanta hadda jirtana sida koonfur galbeed loo xaliyey oo kale iyadana loo xallin doono laakiin ma sheegi karo in islaa bishan gudaheeda iyo maalmaha soo socda ay tahay laakiin waxaan filayaa in galmudugu hal madaxweyne leh lawada arki doono mustaqbalka dhow waayahay sasaanta hadda muuqato waxay u eg tahay galmudug in ay dhowr meel kala fadhiisanayso oo dhowr madaxweyne ay yeelan doonto hadduusan farad kale ilaahay furin marka ma isleedahay halkii uu madaxweyne xaaf uga tegey meel kasii dheer ayay maanta taagan tahay horta madaxweyne xaaf waaba tii markii horeba aan sheegay waxa uu sameeyey tallaabooyin aad iyo aad u wanaagsanaa laakiin tallaabooyinka uu sameeyey ma ahayn sida aan isle kuwa uu kala tashtay in badan yacni saamilayda galmudug haddii uu ka qaybgelin lahaa ama uu kala tashan lahaa dhammaan yacni dadka siyaasadaha iyo go-aanada ee ka go-aan ee galmudug isaga madaxda uu u ahaa in wax badan yacni dhibaatada maanta jirto laga waantoobi lahaa ama yacni xalkeeda la heli lahaa laakiin madaxweyne xaaf waxyaabaha lagu eedeynaya kuwii aan fadhiyey cadaado ee carabey iyo asxaabtiisa kale ay ku eedeynayn waxaa ka mid ah in uusan waxba yacni tashada uusan kala samaynin oo wax walbaba isaga go-aankiisu iska gaaray marka maantadan yacni sida muuqato madaxweyne xaaf intii uu soo jiiday uu keenay ahlu sunno uu soo xareeyey uu isku wada keenay yacni dadaalkiisii ma meel cidli ku baxaysaa iyo meeshii yacni uu maalindhuwid ka keenay galmudug iyo meel kasii daran may aadi doontaa jawaabta haddii ay sidaas tahay waa haa waayo markii madaxweyne xaaf uu xilka hayey baarlamaanada laba xabo unbay ahaayeen guddoomiyaasha baarlamaankana labay ahaayeen madaxweyneyaasha labay ahaayeen waa xilliga uu hayay markaan kasoo qaaday yacni inta fawdada ay socotay laakiin maantadan isagoo meesha ka maqan ayaa waxaa jirto in saddex madaxweyne ay dhici doonto sida hadda midba aan hayno oo ah sheekh shaakir maantana mid baan filaynaa oo khamiista aan joogno kolley isaga laftirkiisa waxaan filaynaa maalmaha soo aadisan in qeybtiisa madaxweyne ay ku dhawaaqan doonaan marka maalinkaas labaun bay ahayd laakiin maanta waa saddex marka inay dhibaatadu way sii farabadatay way sii farabadatay wayna sii farabadatay midda yacni dhibaatada sii farabadanaysana waxay tahay meesha waxaa ku jiro urur yacnii la yidhaahdo ahlu sunno oo goonigiis ah laakiin haddii siyaasiyiin ay ahaan lahayn waa la ysqancin lahaa laakiin dhibaatadu hadda haddii aan mar kale ku laabto sida koonfur galbeed in loo xaliyo oo kale ee u sahlanaatay tan uma sahlanaanayso waayo kuwaas waxay ahayn siyaasiyiin oo keliya laakiin urudiimad maku jirin laakiin qaybtan maanta galmudug markaan ka hadlan urudiimad ayaa ku jiro oo ayagana yacni saamigooda iyo waxay sheegayaan geedka go-an ah marka kolley uun dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre iyo madaxweyne farmaajo waxaa u yaallo yacni howl aad iyo aada u fara badan oo yacni kolley soomaalidan waxay dhahaan yacni wax walbo waxaa loo fiiriyaa yacni sida mustaqbalka marka kolley sida aan filayo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa u taalla howl adag oo galmudug layidhaahdo halhayskii reer galmudug ay soo qaateen waxaa ka mid ah in maalinkii bilowga ahayd ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uu tegay ay dhaheen ra-iisul wasaare halkan galmuduga layidhahdaa dadkeedna yacni isku dhinac uma xirma tintoodana isku dhinac uma xirmayso marka galmudug waxba kaba hayaysan kaaga dhammaan hanaha ku daalin marka hadalkii layidhi dhowr bilood ka hor ayaa maanta muuqanaya qodob muhiima ayaa meeshan ku jira sidoo kaleeto dadka degan cadaado iyaga waa baarlamaankii horeeto halkaasaa saldhigu ahayd oo ay ku shaqayn jiray waxaa lagu heshiiyey xilligii madaxweyne xaaf in baarlamaankan uu joogo cadaado madaxweynahan uu ku shaqeeyo ama xukuumadduna ay ku shaqeyso dhuusmareeb inkastoo aysan haddana shaqadaasi aysan dhicin maanta reer cadaado iyagana maxay samayn doonaan marka dhuusamareeb laba madaxweyne ay kasoo baxdo gaalkacyo madaxweyne uu kasoo baxo iyagana maxay maxay samayn doonaan reer cadaadi kula reer cadaado kheyr allaha siiyo way dadaaleen markaan si u fiirinayo yacni ayadoona aysan iga ahayn laab jeclay yacni laablakac waxa la yidhahdo En, sababta aan u leeyahay waxay tahay reer cadaado way dadaaleen oo gogoshii galmudug lagu soo dhisay ee bilowgeedii hore iyaga ayaa fidiyey oo halkaas dhigay oo dhaheen wax walbaba in, eh, ha samaysmaan keliya waxa aan doonayna waxay tahay in galmudug oo midaysan la dhiso marka ine maanta reer cadaado maxay yani iyagana laga filan karayaa waxay tahay kule an reer cadaado waxaan ka filanaynaa aan isdhihi karayaa in wanaag oo keliya ay tahay waayo meesha waxa la isku haysto ma aha ine qayb qayb ee waxa meesha isku haysto waxa weye awoodo siyaasadeed oo isdiidan iyo nidaam ine oo diimeeda oo ahlu sunno ay ku jirto marka ine reer cadaado kulley iyagu dad loo talinayo waayo oo mar walba jeclaa nidaamka iyo kala dambeynta marka waxaan isdhihi karayaa reer cadaado waxay raaci doonaan hadwalba nidaamka markaas yacni ine raacdo ine mudnaanta iyo nidaamka la isku wada garto inuu galmudug hogaamiyo in ay soo dhoweyn doonaan laakiin ayaga kama filayo sida ina dhuusamareeb ka socoto iyo sida gaalkacyo ka socoto in ayagana madaxweyne iyo baarlaman ay soo saari doonaan marna ma filayo ahlu sunno markaan usoo laabano iyaga mar walba waxay ku celcelin jireen in yacni ine waxa meesha ka socdo ee yacni nidaamka in afar dhibic shanta ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalkaba lagu soo dhiso in ay wax shaqaa aysan ku lahayn ee waxooda ay u rabaan in hab yacni nidaam diineed ah ama nidaam siyaasadeed inay ku qaataan taas waxaa daliil u ah in hadda baarlamankii maalin dhaweyd ee iyaga ay soo saarayeen ay kusoo darayeen baarlamaanka galmudug waxaa ine caqabad ama dhibaatooyin ay ka taagneed qaar ka mid a xildhibaanadii ay soo xuleen in beelahooda ay lahaayeen annagana ma matalaan dadka oo ahlu sunno ay kusoo darnay annagana ma matalaan marka ahlu sunno waxay dhaheen annaga yacni xildhibaanada aan halkan kusoo darnay uma fiirinin yacni qabiilka uma fiirinin in wax la yidhaahdo afar dhibic shanta ee annaga waxaan u fiirinay qofkan ee ahlu sunno ma ku jira ha kadib annaga n- waxaa nalagu sii urur ahaan kadibna urur ahaanaan ku keensanay marka dadka qaarkood waxay leeyihiin ahlu sunno marka la fiiriyo qof walba ee soomaali maanta ku dhex jiro afar dhibic shanta kama marno marka laga hadlayo habka saamiga qaybsadka marka dadka qaarkood waxay leeyihin ahlu sunna ma waxay rabtaa laftana lihi dhuuxana lihi micnada lafta iyo dhuuxu mayna isku darsadaan inay rabaan taas marka aan fiiriyo waa sax oo yani qof walba ee soomaaliya maanta in wuxuu ku abtirsadaa yani in beel oo u gooniya beeshaasna yani saami go-anay ku leedahay marka iyadoo tii horeba jirtay dadka soomaalidu way soo gubteen yani qofka haddii uu dabku gubtana dambastuu ka cararaa taas marka waxaan oga golleeyahay dadka ayagoo og oo ay u jeedaan qof walba ee ahlu sunno maanta ku jira inuu beel ku abtirsanayo haddana waxay u ogolaadeen in labada dhinacba wax ay ku qaataan haddii nidaam toosan la wada helayo ayadoo tii loo ogolaaday marka ayaa maanta hadda waxaa muuqanayso inkastoo ine mid kalena aan kusii raaciyo dadkan ahlu sunnada ine laftirkooda xitaa yacni in ay le- ay- ay lahaayeen annaga beelaheenni yacni si toosa qaarkood ahlu sunna uguma jiraan ahlu sunna hal beeloo gaara u badan yani iyadoo saasay tahay haddana dadku waxay u go-aansadeen in yacni soomaaliya mid ah galmudug oo midaysan in lasoo saaro welina tii hadda ma muuqanayso oo waayo waa tii ayaga ine hadda shalay ay ku dhawaaqeen ine madaxweyne oo baarlaman ay leeyihiin marka fowdada way sii soconaysaa weliba hadda ani waxaan filayaa xitaa yacni inkastoo in wanaag iyo khayr ilaahay laga malaysanayo haddana in dhibaatada galmudug hadda madaxweyne magacaabad sida in dhibaatada hadda ka taagan in jubbaland oo kale in yacni ay dhacdo caqabad aad u weyn oo ah in madaxweyne walba uu ciidan gaara yeesho deedna magaaladii yareeda lasla wada joogay laftirkeedaba dagaal in uu ka dhaco waa la malaysan karayaa sida wanaagga iyo kheyrka ilaahay hana waafajiyo galmudugna waxaan u rajeynaynaa yacni in hal maamul oo dhammaan dadka ay ku wada midaysiyiin in la helo waana sida qof walba ee soomaaliyeed maanta niyaddiisa ay ku jirto qof walba ee reer galmudug ah niyaddiisa ay ku jirto marka in, eh, yacni maantadan waxa muuqanaya shacabka soomaaliyeed wax farxad gelinaya ma aha yacni waxa shacabka galmudug farxad gelinayna ma aha yacni markii hore waxa laisku eedeynayay wax la isku haystay yani in yaray ahayn oo ahayd dowladda ine yani xitaa musharaxiinta hadda laftirkooda maanta ine maalinkii shalay ahayd aan dhiraado waxa ay soo saareen bayaan ay ku leeyihiin ama ay ku qaadacayaan doorashada iyo hadal jeedinta ee maalinka arbacada dhaceysay laftirkooda ay leeyihiin maku jirno taas markii hore marka waxay ahayd wax la isku haystay ine dowladdana caburinayso iyo dowladda ine waxay nagu haysaa faragelin unbay ahayd laakiin maanta wax muuqanaya waxay tahay in galmudug mid walbaba goonigiisa uu u ordayo goonigiisana madaxtinimada uu rabo marka shacabka soomaaliyeed iyo shacabka galmudugba koley sida kheyrka iyo wanaagga uu ku jiro allahna waafajiyo yani wax shacabka u danaana allah u keeno shacabka soomaaliyeed iyo galmudugba waxa ay ka daaleen yani kala xirxirnaasho iyo dhowr madaxweyne ee hal magaalo ka wada shaqaynayo in yani ay ka soo baxaan marka sida aan rajaynayn waxay tahay galmudug in yani mar un dhinaca isu raaci doonto waxaana waxaa laydhahdaa yani awrkacsi oo ah qof walbaba in goonigiisa hadhow in loola macaamilo uu rabo laakiin sida ii muuqanaysa mustaqbalka galmudug waxay noqon doontaa kuwa iskooda laakiin natiijooyinka oo shalay soo baxay iyo tan maanta iyo tan berri la filayo ama maalmaha soo socdo ee iyadan galkacyo laga filayo maaha wax shacabka soomaaliyeed ay filayeen mana ahana wax loo dulqaadan karayo wuu mahadsan yahay xuseen xasan macalin oo barnaamijka inagala qayb qaadanayay intaa ayaan ku soo gebagabeynayaa barnaamijkii doorasho intaa toddobaadka dambe aan ku kulmi doono barnaamijkan kan xigo sida ayuu ammaane allah